xilli dhowaan la kugu wadantay magaalada muqdisho ee sokofurma tartanka balooniga lugta maamulada iyo gobolka banaadir kaasi oo sanadkiiba marlug ubadow xulka ciyaartooyda jubbaland oo ku qiib galahay tartanka siyaasi eedan iska diyaariyahayaan iyo oo garoonka waama ee magaalada kismaayo in ku furmi tababara wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jubbaland aweys maxamed xuseen oo tababarka unfur ciyaartooyda iyo weliba uusa ka dhiirigeliyey intii oo si faylan iyo oon ka diyaar garoobaan ciyaaraha dalka u socon umahanagi xulka iyo hogaanka ciyaaraha balooniga lugtee ee jubbaland waana kala dardaarma intii wax bandhigaan ciyaareedan fayland ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta jubbaland gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha garsoorka gudoomiyaha kubadda cagta ee degmada kismaayo iyo guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta ee dowlad goboleedka soomaaliyed jubbaland waxaan halkan garoonka stadium waamo magaalada kismaayo ka furaynaa ama aan u furaynaa xulkii kubadda cagta dowlad goboleedka soomaaliyeed iyo jubbaland tartankii iyo almiindadii almiindadaas oo aan gol leenahay inay kaga qayb galaan ama ku soo bandhigaan awoodooda kadibna ay kaga qayb galaan tartanka maamul goboleedyada ee dhowaan dhici doono sidoo kale waxaan u hambalyeenayaa macalimiintii iyo maamulkii xiriirka kubadda cagta ee jubbaland ee soo xulay dhallinyaradan sidoo kale maamulku wuxuu ii sheegay inuu soo xuli doono dhallinyarada ka soo xuli doono dhammaan toddobiyo tobanka degmood ay ka kooban tahay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo jasiiradaha ku dhow magaalada kismaayo hadda waxaa dhallinyaradan dhowr iyo labaatanka laga soo xulay keliya kooxaha heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad ee magaalada kismaayo inta kalena waa la keeni doonaa warka waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in ee dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland inay ka faa'iidaystaan tababarkan loo sameeyey tababarkan wuxuu noqon doonaa mid dhammaan dhallinyarada uu furan yahay kadibna laga qaadan doono dhowr iyo labaatanka qof ee taalantigooda iyo awoodooda iyo wax soo bandhigitoonkooda ugu fiican sidai noo sheegeen macallimiinta soo xulay dhallinyaradan